bismillaahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ee raadiyaha dalsan qodobada maanta aan idiin haynana waxaa ka mid ah
ciidamada xoogga dalka oo dagaal ka dhacay goofguduud ku dilay xubno ka tirsan al-shabaab
maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar oo dib u bilaabay qaadista canshuuraha guryaha ku yaala magaalada muqdisho
dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in howlgal ka dhacay shabeellada dhexe lagu dilo xubno ka tirsan al-shabaab
shaqaalaha qaybta amniga shirkada maamusha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde oo maanta shaqo joojin ku dhawaaqay
ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo howlgallo kala duwan ka sameeyay degmada xardheere ee gobolka mudug
gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya oo hoygiisa ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda iyo jaaliyadaha dalka yemen
wararka dibadda warkeena aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona
hogaamiyaal carbeed oo kulan ka yeeshay barwaaqada iyo xasiloonnida gobolka
iyo magacyada saraakiil ku dhintay shilkii diyaaradeed ee ukrain ka dhacay oo la helay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakoolaa qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla
mar kale door wanaagsan dhegaystayaal waa duhur khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha koowaad ee januari sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii aa maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door karoonaa waxaa si wada jiran idinkula socodsiinayaa anigoo calaadan axmed iyo salbaan xuseen al cadaala iminkana kusoo dhawaada iyagii oo faahfaahsan
aynu ku bilownah ciidamada xoogga dalka ayaa dagaal ka dhacay deegaanka goofgaduud oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta magaalada baydhabo ku dilay dagaalamayaal ka tirsanaa al-shabaab ciidamada dowladda ayaa howlgal ka dhacay deegaanka goofgaduud oo soddon kilomitir u jirta magaalada baydhabo waxaay ku dileen dagaalamayaal ka tirsanaa al-shabaab wasiirka cadaaladda koonfur galbeed xasan xasan cabduqaadir oo ku sugan deegaanka koofgaduud ayaa waxa uu warbaahinta qaranka uga waramay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi isagaoo sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka looga dilay askar ama dagaalamayaal gaaraya ilaa labaatan dagaalame halka ciidamada dowladdana ay uga dhinteen ilaa iyo shan dagaalame waxaana uu sidoo kale sheegay in deegaanka dagaalka uu ka dhacay haatan uu yahay mid degan
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin tiimka raadiyo muqdisho iyo warbaahinta qaranka waa salaamantihiin runtii geesiyaasha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waxay sameeyeen wax oo maaragtay aada noo dhiirigeliyey khawaariijtii soo weerartayna waa iska dafaaceen meydadkoodii iyo iyo dhaawacyadoodana waa waa ka carareen geesiyaashana waa dafacdeen xarumahooda waa joogaan alxamdulilah meel la yidhaahdo goofgaduud oo soddon kilomitr u jirta waa magaalada baydhabo runtii khasaaro dhankooda yaa jira ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waxaa ka shahiiday afar askari oo shan askari oo runtii dalkooda iyo dadkooda naftooda u huray kuna talagalay markii horeba inay u dhintaan dadkoodii marka waa waa waa shahiideen alxamdulilah kolley ayaga dhankooda khasaaro culusaa jira gaarina waa ka gubtay ilaa iyo waxaa haddana soo gaaraysay labaatameyn inay ka dhinteen waa sax waaye horjoogyaala ku jiray runtii dadka halkaan soo weeraray oo ku naf waayey oo ku baktiyey waana rajaynaynaa insha allahu waa si ay u bilaabatay waay howlgalka waan rajaynaynaa maadaama madaxweynihii qaranka ku baaqay in hadda facebooki laga bilaabo goboladan in in maaragtay meel kastoo ay tagaan looga tagaan rajaynaynaa insha allah hadda ayagaa dagaal soo qaaday waa la iska caabiyey un hadda kolley ciidamada heegan ay ku jiraan mar walba waxay sugayaan waktigii amar la siiyo oo dhaqaaqa la yidhaahdo laakiin heegan sare ay ku jiraan runtii maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda dhexaba waa u diyaar garoobeen howlgalkaas facebooka ah laakiin de qorshaha ciidanka idaacadda kolley kuma fiicna waktigeedaa la arki doona dhowaan insha allahu marka uu bilaabo haddii alla idmo waa degan yihiin goobahaas waa goobo aada amni u ah waay hadda anaa ku sugan ciidankii dhanaa jooga marka maba usoo dhawaanayba magaalada goobgaduud uma soo dhawaan ayaga waa magaalada banaankeedii oo xarooyinka ahay wax kusoo turtuureen meesha lagu galay waa meesha
codkaasi wuxuu ahaa wasiirka cadaaladda koonfur galbeed xasan cabdiqaadir oo ku sugan deegaanka goofguduud oo ka warbixinayay howlgal ciidamada dowladda ay halkaasi ka sameeyeen iminkana maamulka gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir ee dowladda hoose ee xamar ayaa dib u bilaabay qaadista canshuuraha guryaha magaalada muqdisho ayagoo an markaasi sheegay in mulkiilayaasha guryaha ay la socdaan arrintaasi in canshuuraha laga qaadi doono sida markaas uu sheegay afhayeenka gobolka banaadir saalax cumar xasan bismillaahi raxmaan raxiim wargelin bulsho kow dib u bilaabidda canshuuraha maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar waxa uu mulkiilayaasha guryaha iyo daaraha magaalada muqdisho ku wargelinayaa in laga bilaabo maanta oy taariikhda ku beegan tahay khamiis sagaaliyo tobanka januari sanadka laba kun labaatan iyo saddex dib loo bilaabay qaadista canshuuraha guryaha oo horey loo hakiyey markii ay taariikhdu ahayd afar iyo labaatankii oktoobar sanadkii taga ee laba kun labaatan iyo labo ujeedooyinka ugu weynaa uu maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar hakintaasi u sameeyeen wuxuu ahaa in la hagaajiyo nidaamka maaliyadeed iyo hanaanka qaadista canshuuraha guryaha si loo xaqiijiyo hufnaan daahfurnaan kalsooni iyo sida lagu gaari karo kobac dakhli oo lagu gaari karo koruqaadista adeegyada aasaasigu ah nolosha iyo horumarka shacabka ku dhaqan caasimada muqdisho maadaama qof waliba oo mulkiile ah ay waajib ku tahay bixinta canshuurta waxaa laga codsanayaa in si dhow lala shaqeeyo laamaha qaabilsan qaadista canshuuraha guryaha iyadoo la marayo nidaamka maaliyadeed ee maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar labo wax ka qabashada guryaha burbursan ee ku yaala caasimadda muqdisho maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar oo ka duulaya ilaalinta bilicda caasimadda muqdisho islamarkaana doonaya in caasimadda ay noqoto mid la mid ah kuwa deriska hesho maalgashadayaal caalami ah ayaa si loo gaaro hiigsigaasi waxa uu mulkiilayaasha guryaha burbursan ee aan la deganayn ee ku yaalla faras magaalaha iyo guud ahaan caasimadda loogu baaqayaa in ay dib u dhistaan oo ay doorkooda ka qaataan dib u dhiska iyo horumarka ka socda dalka iyadoo dowladda hoose ee xamar ay diyaar ula tahay inay u fududeyso dhammaan wixii shaqo ah ee kaga aadan mahadsanidin
dhinaca kalena dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal ka dhacay shabeellaha dhexe lagu dilay xubno ka tirsanaa al-shabaab xuseen washington ayaa warkan sii dheereynaya dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay howlgal saacadihii lasoo dhaafay ciidanka xoogga iyo kuwa nabad sugidda niise ay ka fuliyeen deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe una dhow degmada balcad ee gobolkaas inta la xaqiijiyey afartan iyo sagaal ka tirsan adgaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu dila halka tiro kalena lagu dhaawacay sida lagu sheegay war qoraal ah oo lagu baahiyey warbaahinta ku hadasha afka dowladda waxaana howlgalkaas uu ka dhacay deegaan hoostaga degmada waa deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe howlgalkan oo ay si wada jira u furiyeen ciidanka xooga dalka kuwa deegaanka iyo ciidanka nabad sugidda oo kaashanaya kuwa caalamka ayaa saacdii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa waxay sheegtay in howlgalkaas inta uu socday ciidanka dowladda soomaaliya ay uga dhinteen ilaa iyo hal askari halka dhowr kalena ay kaga dhaawacmeen maalmo ka hore ayay ahayd markii dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar qaraxyo ku bilowday ku qaadeen saldhig ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku laayeen deegaanka xawaalday ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana weerarkaas ka dhashay khasaaro isugu jira dhimashadii dhaawac oo aada u fira badan saraakiisha ku dhimatay weerarkii shabaabka ay ku qaadeen deegaanka xawaalday ee shabeellaha dhexe waxaa ka mid ah tarihii guutada saddexaad qaybta toddobaatanaad ee ciidanka xoogga iyo asgar kale oo ka tirsan ciidanka dowladda waxaana weerarkaas u dhacay xilli hore iyadoona saldhigga weerarka lagu qaaday ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka waxaana saldhigaas ciidamada ay ku laayeen deegaanka xawaaley oo u dhow degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe
mahadsanid xuseen shaqaalaha shirkadda fafoori ee maamusha garoonka diyaaradaha aadan caddeeh ayaa maanta shaqo joojin sameeyey sida warkan ay ku faahfaahinayso nasteexa cabdiqaadir
halkan oo ah afaafka hore ee garoonka diyaarada aadan cadde waxaa isugu soo baxay islamarkaana maanta shaqo joojin sameeyey shaqaalaha u shaqeeya shirkadda faafoori gaar ahaan qaybta amniga ee ka shaqeeya hubinta ee dadka safraya iyo sidoo kale dadka ee soo degaya waxay sheegeen in ay dhibaatooyin badan ku qabaan ee shirkadda faafoori islamarkaana waxay sheegeen in ee, la duudsiiyo xuquuqdoodii waxay sheegeen arrintan inay socotay muddo bil ka badan islamarkaana ay la xiriireen dowladda federaalk soomaaliya balse ee, cabashadooda oo in muddo ah jiitamaysay aan wax jawaaba laga siinin
shirkaddan faafoori ayaa ah shirkadda ajanabiga oo maamusho garoonka diyaarada aadan cadee shaqaalaha maanta isku soo baxay islamarkaana shaqo joojinta sameeyey ayaana waxay sheegeen in ilaa iyo cabashadooda laga xalinayo aysan dib ugu laaban doonin shaqooyinkooda waxaana qaar ka mid a shaqaalahaasi ay la hadleen warbaahinta dadkan shaqada ay hayaan qafkii waxaa lagu shaqaaleeyay laba boqol iyo konton doolar laba boqol iyo konton doolar maqaayadaas iga soo gelaya haddaan shaaha xaggaas ku kariyo anuu free ah oo wakhtigaa rabo maqaayadayda ee shidan karo laba boqoloo kun aan bara awa soo xareeya toban diyaaradoodoo local ah maanta markay baxdo toban diyaaradoodoo local maanta markay baxdo toban kun toban boqoloo kun ka badan lacagaan soo xareeyaa haddana waxaa haynaa ma lahan ajanabiyaa nala shaqeeyo oo waddanka aan u dhalanin afrikaan iyo turki iskugu jirto eelaboorkay dhex degan yihiin baakinka diyaaradda iyo guryahooda bay issaaran yihiin shaqada barbareenkeeda ma ku dhacaayo aniga bannaanka markaa soo aado qofkii shaqada aan isku xumeyna ay dili karo markay wax iga gudbaan ay diyaaradda u gudbaan dowladdii ay xukumi karto askarigooda ah way xukumi kartaa ma karti labadaas boqol oo sun ah oo u qaadanayo waddankaaga waa ku qanac saaka waxay maraya in lay dhaho dowlad mabalhid yaa la sheergadaynaya marka dowladda inaan ku leeyahay dadka tus xuquuqdeeda ii soo celi jawaab deg degna waa kaa rabaa
dhinaca kalena gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa hoygiisa waxa uu ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda iyo jaaliyadaha dalka yemen gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya sanatar cabdi xaashi cabdilaahi ayaa hoygiisa ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda iyo jaaliyadaha dalka yemen doctor axmed cawad bin mubaarak oo booqasho ku jooga gudaha dalka gudoomiyaha iyo safiirka ayaa ka wada hadlay xaaladaha guud ee labada dal dhibaatada al-shabaab iyo sidoo kale sii xoojinta xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dowladood gudoomiyaha iyo wasiirka ayaa waxa ay waxa uu kulankooda ee ku wehlinayay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya abshir cumar jaamac iyo xubno kale oo ka mid ah dowladda federaalk soomaaliya
markaana ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen degmada xarardheere ee gobolka mudug oo ay markaasi ciidamada dowladda ay kala wareegeen al-shabaab maalmihii lasoo dhaafay Een, ciidamada dowladda ayaa howlgallo ballaaran waxay ka sameeyeen degmada xardheere ay ku xaqiijinayaan amniga iyo markaasi iyaga oo sameynayay miino baaris eh, halkaasi iyaga oo markaasi ka sameynayay oo howlgalladaasi ayaana waxaa la xiriiray xaqiijinta amniga degmadaasi xaradheere oo ay dhowaan ay la wareegeen ciidamada dowladda ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa howlgallo xoogan waxay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug halkaas oo ay dhowaan ay la wareegeen ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka weerar ay ku qaadeen deegaanka bacad faarax ayaa markaasi een bacad faarax aadan iyo deegaan kale oo dhanka qorax udhaca markaasi kaga beegan degmada xardheere masaafo toban kilomitir ayaa dagaalkaas ay la galeen xubno ka tirsan al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa dalsan u sheegay in khasaaro xoogan ay gaarsiiyeen al-shabaab howlgalkaasi halkaas ay ka sameeyeen islamarkaana ay sii wadi doonaan ilaa ay laga gaarayo deegaanada hoostaga degmada xardheere wararka qaar ee laga helayo ayaa sheegaya in howlgalkan ay qeyb ka ahaayeen diyaarado dagaal kuwaas oo duqeymo markaasi ka sameynayay fariisimo ay ku sugnaayeen al-shabaab waxaana saaka ama saaka do- markaasi goobihii lagu dagaalamay ka socda howlgallo ay wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka
halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadi hadalsanay muqdisho markaana wararka dibadda magacyada saraakiishii ku dhintay shilkii diyaaradeed ee ka dhacay dalka ukrein ayaa la helay ee aroornimadii shalay oo arbaco ahayd ayaa waxay waxay diyaarad nuuca qumaatiga u kaca ay ku burburtay ee degmada brofari ee duleedka caasimada ee dalkaasi ee kiyev sagaal qof oo la socday diyaaradda burburtay iyo sideed qof oo dhulka joogay ayaana ku dhintay shilkaasi iyadoo ay shan iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiintii dowladeed ee shilkaasi ku dhintay ayaa magacyadooda la shaaciyay waxaana ay kala ahaayeen wasiirkii arrimaha gudaha daynis oo afartan iyo laba jir ahaa ku-xigeenkiisa koowaad yefi oo isna ahaa afartan iyo laba sano jir iyo xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha dalka ukrein ee yorif ee lubin oo sidoo kale ahaa soddon iyo saddex san jir mas-uuliyiintaasi ayaana iyagu la shaaciyey in ay ku jireen dadkii ku dhintay diyaaraddii ku burburtay gudaha wadanka ukrein
markaana madaxweynaha dalka imaaraadka carabta sheekh maxamed bin sayiid al nahyan ayaa waxa uu martigeliyey kulan wadatasha oo ay ka qayb galeen madax ka kala socotay shan wadan oo ka tirsan golaha iskaashiga gacanka cameed oo loo soo gaabiyay magacooda g c c iyo dalka masar kulankaasi oo lagu qabtay caasimada imaaraadka carabta ee abudubay ayaa waxaa isku wada arkay madaxweynaha martida loo ahaa sheekh maxamed bin sayiid al nahyan amiirka qatar sheekh tamiim bin xamed al tani madaxweynaha dalka masar cabdifitaax al siisi suldaanka dalka cumaan iyo xubno kale hadafka guud ee shirka wadatashiga ee lixda hogaamiye carbeed waxa uu ahaa inay markaasi wada lafaguraan ajente ciwaankiisu ahaa barwaaqada iyo xasiloonida gobolka horjoogayaasha ayaa waxa ay kaloo isla eegeen xiriirada walaaltinimo ee u dhexeeya dowladahooda gaar ahaan horumarinta maalgashiga barwaaqada iyo deganaanshaha mandiqada iyo howlaha wadajirka ah iskaashiga isdhexgalka bulshada gobolka hogaamiyaasha ayaa waxaay sidoo kale isku raaceen inay la tashiyo ama isla tashiyo ay ka sameeyaan arrimaha kusoo kordha xaaladaha mandiqada iyo caalamka iyo in dhowra markaasi daris wadaagga ee la ixtiraamo madax banaanida dalka ee in lagu fogaado fargelinta arrimaha gudaha dalalka kale warkii doornimo aad kala socoteen raadiya dalsan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel